magaalada kismaayo waxay ka mid ahayd magaalooyinkii dalka ee ay saameeyeen dagaaladii sokeeye waxaana in ka badan labaatan sano magaalada ku wada dagaalamayay beele isku hayay gacankuhaynta magaalada dagaaladii sokeeye waxay sababeen inay burburaan ilihii dhaqaale ee magaalada iyo xarumihii dawliga ahaa ee ku yaalay magaalada kismaayo dagaaladu waxay sababeen in dad badan ay qaxaan balse dhinaca kale waxaa jira dad aan magaalada ka qaxin weligood waxaana dadkaasi ka mid ah xasan xareed cilmooge oo muddo ka badan konton sano ku noolaa magaalada kismaayo afar iyo toban dagaal oo isxigxigay ayaa ka dhacay magaaladan kismaayo oo intaanas dadka shacabka ee degan barakac iyo qax iyo kala carar ay ku jireen sidaa awgeed magaaladan waxaa ka soo gaaray dagaalladaas burbar badan dibudhac badan baahi badan iyo wax qax badan oo dadkii shacabka ahaa ay marna salka dhulka dhigi waayeen say u kala cararayeen kolba meel ugu qaxaayeen inkastoo ay magaalada soo martay dhacdooyin kala duwan balse iminka magaaladu way soo kabanaysaa dad badanna way ku soo laabanayaan sidoo kale magaaladu waxay soo jiidanaysaa indhaha qurbajoogta dalka ku soo noqonaya bashiir ibraahim balaala wuxuu ka mid yahay qurbajoogta ku soo laabanaysa magaalada kismaayo qurbajoogta waxyaaba badan oo kala duwan ku soo riyay nabad badan baa ka jirta dibudhis baa jira horumar aan inaan la soo koobi karin baa jira waxaan isleenahay haddii maamulku dhismihiisa buuxsan oo sii socdo kisma waxay noqon doontaa magaalooyinka ugu waaweyn koonfurta soomaaliya ama guud ahaanba soomaaliya markii muqdisho laga tago
dhinaca kale waxaa dib u howlgelaya xarumihii dowladda ee magaalada dadka ku nool magaalada ayaa ku rajo weyn in nidaamkii dawliga ahaa uu dib u soo laabanayo suldaan cabdicasiis maxamuud afguduud waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee magaalada kismaayo waxaa soo baxday bilicdii magaalada ayaa soo baxday markii dib u habeyn lagu sameeyey waxaa la helay nabadgelyo amni lagu kalsoonaan karo runtii oo qofku saacaddii uu doono uu socon karo maamulka degmada kismaayo ayaa ku rajo weyn inay dib u soo celiyaan nidaamkii iyo kala dambayntii magaalada guddoomiyaha maamulka degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijile ayaa qubanaha v o a u sheegay in kismaayo ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii ay soo martay
kismaayo hore bay u socotaa intii la dhisay maamulkan jubbaland waxaweye si guulay ku tallaabsatay horumar bay ku tallaabsatay dibudhis bay ku tallaabsatay ammaan bay ku tallaabsatay
magaalada kismaayo waa magaalo muhiima oo leh tekad istaraatiiji ah waxaana haddii ammaankeeda uu sii xoogaysto ay soo jiidan kartaa qurbajoog fara badan iyo sidoo kale shirkado ganacsi oo maalgashi ku sameeya khadar maxamuud xareed v o a kismaayo